kulanku ula ka bandhigaya qorshaha shanta sane ee hadareera oo laga shaqeeyi doona shalkoryowka owlaada somalilanna iyo welibaa ku qeyb galay hano ku mid ee hay-ado shal duwan ee wasaaradda la shaqeeyana isbitaalada gaarka lengleye iyo isbitaalada dowliga hano ku mid ee mas-uuliyiinta wasaaradda horumarinta caafimaadka agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka doctor maxamed cabdi hergeye oo kulunka howlwadeenada daafuriya madalo kulunka hadalo shalduwan hakajeedi iyo weliba dhinihii kiishay uuse sheegay in shalkoryowka owlaada iyo qeyb ku eta sidii hooslanka dhigi lahayo hooyada umurahaasa islamarkaana owlaado yara dhaladaaya an helo lahaayeen waqti ka filan iyo sifaylayo koranga kala korintu sidii hoos loogu dhigi lahaa hooyada umulraacda maadaama aynu wasaarad ahaan ka shaqaynayno oo brograamadeenu ay ku jahaysan yihiin sidii aynu si waxtar leh hoos ugu dhigi lahayn innagoo in badan hoos usoo dhignay welina aynu u baahannahay inaynu hoos usii dhigno hooyada umulraacda isla markaana aynu kor u qaadno xaaladda ilmaha yar ee dhasha iyo muddada uu korayaba kala korintu waxay qeyb laxaadle ka qaadanaysaa sidii aynu yoolkaa u gaari lahayn waa sababta marka aynu u baahannahay inaynu wasaarad ahaan muhiimad ka dhiganno ama priority aynu ka dhiganno inaynu helo istraatijiyad qiimaysan o aynu ku shaqayno shanta sanee soo socda aad baan uga mahad celinayaa ciddii ka qayb qaadatay haddii ay tahay consultanska ka qayb qaadatay haddii ay tahay hay-adda u n f b a inala wada haddii ay tahay wasaaradda intii kala shaqaynaysay aad iyo aad baan uga mahad celinayaa waxaan odhan karaa waa another milestone aynu gaadhayno maanta inaynu helo istraatijiyad cad oo aynu ku shaqayno shanta sanno ee soo socda waxaan ka codsanayaa qolada u n f b a in iyagana wixii u dhiman ay ku dadaalaan sidii istraatijiyadda qiimaysan dhinacooda wixii ku hadhsan ay u soo dhammaystiri lahaayeen ay u noqon lahayd istraatijiyad howlgasha sida qorshuhu yahay waxay bilaabmaysaa bilaha soo socda annaguna waxaan rajaynaynaa wixii annaga xagga iyaga wasaaradahaan ku xidhanna inaan dhammaystirno oo uu ka mid yahay workshopkan foundationka oo uu ka mid yahay sidii ay wasaaraddu ula shaqayn lahayd bartinariska sidii ay hawshaasi si waxtarle loogu fulin lahaay implementationkeedu uu si waxtarle ugu dhaqaaqi lahaa u n f b na waxaan ka filaynaa inay iyaduna intii ku dhinayd iyo sidii ay fandkii u sakuur garayn lahayd ay la timaado iyaduna aynay dib usii dhicin habandhigowkan qorshagun shanti sane oo muhiiman ah sidii hooslanka dhigi lahayo hooyada umurahaasa iyo shalkoryowka owlaada